haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiima kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaale. Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah laf-dhabarta bulshada waxa ay kaalin muuqda oo aan la ilaawi karin ku leeyihiin bulshada dhexdeeda. Haddana waxaad arkeysaa iyagoo dadaal dheer ugu jira sidii qayb libaax ay uga qaadan lahaayeen horumarinta iyo xasilloonida dalka, iyagoona qayb ka qaata horumarada kala duwan ee degmada. Ururada haweenka ah ee ka dhisan magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa inta badan ka qayb qaata horumarinta bulshada, iyagoo inta badan bulshada u soo jeediya wacyigelino kala duwan. Qaar ka mid ah ururada haweenka ee ka dhisan degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan wareysi la yeeshay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay qabtaan.
magacayga waa maymuun cabdi maxamuud ka tirsan ururka nabadeynta deegaanka dhoble iyo dayax wax badan bay haweenka ay nabadda kaga qayb qaadan karaan iyadoo ay tahay uga qayb qaadan karaan dhan walba iyadoo ay tahay haweenka lafdhabarkii bulshada deegaanka Een, wax walba oo ku saabsan nabaddan waa wax wanaagsan hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto fariimo la diriyo hadday noqoto dad istiri nabadoontooda intaba si wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan annaga waxaan leenahay meel een, waxaan la degannahay deegaanka dhobley waxaana ku leenahay xafiisyo ka shaqeeya nabadda Een, in badan baanan ka soo shaqaynaynay isdhexgalka bulshada ama sida nabadda ah loo qabto taliniyo badan iyo tababaro badanan waan usoo qaadanay sidaa la ajigeed wallahi annagoo ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa kaashanayno waxaan aaminsanahay si wanaagsan inaynan u dhaq- ula dhaqno annagana ay noola dhaqmaan islaax baynalaaskana aan raadin waa naciim maxamed sheekh like meelaha miyiga markay ka dhacaan khilaafyada waan nabadeynaa waan u tagnaa dhexdhexaadina u sameynaa Een, markii abaaraha iyo waxaas jiraanna waxaan u sameynaa wacyigelin
anigoo magaceyga faame cabdi yuusuf ah Een, maasha allah ururada een, way badan yihiin ururada hoyooyinka ururada nabadeynta ayaan kala nahay intaas oo dalad ahoo isku kooban waaye daladaas marka waxay usii kala dhigmataa kuwa nabadeynta haddaan kaaga soo qabto maasha allah waxyaalo fara badan ayay magaalada ka qabtaan een, dadka isku dhacan dadka tabaalaysan dadka oo micnaha iska horimaashada ah waa gabdho in badan tababar iyo juhdi lagu bixiyey oo tababarsan ayna u taagan yihiin dhulkoodii dadkoodiiba